جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada saaka hadduu alle idmo aan idinkugu heennana waxaa ka mid a ku dhowaad toban isugu jirta saraakiil iyo askar murtadeenna ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho dagaal khasaare badan dhaliyey ayaa maleeshiyaad hubaysan ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya kulamo lagu soo dhoweynayay ciidamada mujaahidiinta ayaa ka dhacay deegaanka tardo ee bariga wilaayada hiiraan iyadoona mu'asasada alkataa'ib ay baahisay sawirada kulankaasi wilaayada islaamiga ee bacay ayaa ka warbixisay mashruucyo kala duwan oo wilaayada ay ka hirgelisay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa kulan la qaatay waxgaradka mid ka mida beelaha dega wilaayada hiiraan munaasabad lagu dooranayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee mudug ee bartamaha dalka soomaaliya
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا waa subax arbaca kow iyo labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan ku dhowaad toban isugu jirta saraakiil iyo askar murtadeenna ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho sida warbixintan uu ku haya cabdiqani maxamed ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgalaha wilaayada banaadir waxay howlgal qarax ah la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa qaabilsan isdiiwaangelinta doorasho gaaleedka ah kuna qasbaya dadka shacabka inay isdiiwaangeliyaan qaraxan waxa uu si gaar ah kaga dhacay agagaarka halka loo yaqaano baarha idhaafin ee deegaanka weydow ee magaalada muqdisho waxaana qaraxan allah fadligii uu geystay khasaare soo gaartay murtadiinta inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku dhintay saddex murtad oo uu ku jiro taliyihii maleeshiyaadka la beegsaday kaasi oo lagu magacaabi jiray ismaaciil carab sidoo kale waxaa qaraxaas ku dhaawacmay shan askari oo murtadiin ah iyadoona dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay qaybo ka mid ah gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho dhanka wilaayada bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta xabashida itoobiya ee degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo baay waxay imaanayaan xilli ay sii kordhayso khasaaraha kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey camaliyad istishaadi ah oo dhowaan ka dhacday duleedka deegaanka zabiid ee wilaayada shabeellada hoose bakhtigaah askarta kufaarta yugandha waa labaatan askari halka afartan iyo saddex kalena ay kaga dhaawacmeen oo toban ka mid ah uu dhaawacooda garaab yahay maleeshiyaadka riddadah ayaa dhankooda camaliyadda kaga bakhtiisay sagaal askari halkaa siddeed kalena ay dhaawacmeen gaadiidka ku gubtay camaliyadda waa saddex gaari oo kale ah gaari taaw ah gaari cabdibile ah iyo gaari hartoob ah mahadsanid cabdiqani dagaal khasaare badan dhaliyey ayaa maleeshiyaad hubaysan ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya waa kan nuur cali warsame abuushayba oo warbixintan inoo haya
wararka ka imaanaya gobolka sool ayaa sheegaya in iska hormaadyo culus ay ka bilowdeen deegaano ay isbuucyadii lasoo dhaafay ay ka aloosnaayeen xiisado siyaasadeed iyo kuwa amni iska hormaad saacado badan qaatay ayaa degmada dahar ku dhex maray maleeshiyaad daacad u ah maamulka ashaadirarka ah ee isku magacaabay puntland iyo maleeshiyaad kale oo la sheegay inay gacan saare laleeyihiin kooxda riddada soomaaliya goobjoogyaal ayaa sheegay in maleeshiyaadka maamulka siciidani ay weerar ku qaadeen goob ay isku urursanayeen maleeshiyaad uu watay cabdirashiid abwaan guddoomiyihii hore ee baarlamanka daaquudka maamulka puntland islamarkaana hadda xiriir wanaagsan la leh kooxda riddada sida ay sheegeen dadka deegaanka dagaalka dhahar waxaa ku dhintay ku dhowaad siddeed qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab ah waxaa xirmay dhammaan suuqyada ganacsiga iyo isku socodka dadweynaha jugta madaafiicda culus iyo jabaqda rasaasta kala duwan ayaa laga maqlayay inta badan xaafadaha degmada dhahar iska hormaadyadan ayaa bilowday kadib saacado ay dhinacyadu eedeymo kulol warbaahinta isku marinayeen war ka soo baxay maamulka shaadaldirirka ee fadhigiisu yahay magaalada garoowe ayaa lagu sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay hurinayso colaadda ka soo cusboonaatay gobolka sanaag ayna qaadayso mas-uuliyadda wixii dhacay cabdi faarax juxa oo ku magacaaban wasiirka arrimaha gudaha ayaa diriirta dhahar si toosa ugu eedeeyey xasan garguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya oo uu ku sifeeyey shakhsi colaad abuur ah sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale siyaasiyiin iyo odayaal ku sugan gobolka sool ayaa maamulka shaadaldirirka puntland ku eedeeyey inuu xasuuq u geystay dad shacab ah islamarkaana uu qaadayo mas-uuliyadda dhibaatada ka dhacday magaalada dhahar beleda hurda ninkii kiciyey waa deni isagaana lagala xisaabtamayaa caawa laga bilaabana waa waxadka mas-uuliyadda wixii halkaa ka dhacay deni baa lagala xisaabtamayaa qaadi doona degmada dhahar oo dad maataa'i joogo oo nooc weliba joogo in khasaare weyni ka dhacay oo labada dhinac labada dhinacbana ay xaafadaha tahay mas-uuliyaddaa deni baa iska leh iyo dowladdiisa cid kasta oo dowladda ka tirsan oo tala ku leh dagaalka weerarka ee lagu qaaday degmada dhahar dad maato ah oo aan waxba galabsan duulaan loo weeraro shir laba maalin ka hor ku soo idlaaday magaalada laascaanood oo ay gadaal ka riixaysay kooxda ridada ayaa la rumaysan yahay inuu dab ku shubay xorguftii u dhexaysay siciidani iyo siyaasiyiinta gobolka sanaag mahadsanid abowshayba kulamo lagu soo dhoweynayay ciidamada mujaahidiinta ayaa ka dhacay deegaanka tardo ee bariga hiiraan iyadoona mu'asasada alkataib ay baahisay sawirada kulankaas marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya sawiradan oo ay maalinnimadii shalay baahisay mu'asasada alkataib ayaa lagu soo bandhigay la wareegiddii ciidamada mujaahidiinta ay la wareegeen deegaanka tardo ee dhaca bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa sawirada ugu horeyn ka soo muuqanaya isdhexgalka mujaahidiinta iyo dadka shacabka ah ee deegaanka tardo waxaana la arkayaa dadweynaha deegaanka oo soo dhoweeyey mujaahidiinta kaamirada alkataib ayaa soo qabanaysa shacabka deegaanka oo si nabad ah isaga ganacsanaya deegaanka kadib markii ay soo gaareen walaalahooda mujaahidiinta xilli ay halkaas kula wareegeen dagaal la'aan tardo waxaa ka dhacay kulamo u dhexeeyey mujaahidiinta iyo dadka shacabka ah kuwaas oo ay ku soo dhoweeyeen libaaxyada islaamka ee u halgamayeen dhulkaas lagu maamulo shareecada islaamka qaybaha dambe ee sawirada waxaa ka muuqanaya mujaahidiinta oo goob fagaadho ah uga muxaadireynaya bulshada tardo halkaas oo ay soo xaadireen dadweynaha deegaankaas si ay gaadheen mujaahidiinta maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta ay si buuxda la wareegeen deegaanka tardo oo ka mid ah deegaanadii lagu loolamayay ee dhacbariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kuwaas oo gebi ahaantoodba ugu dambeyn soo galay gacanta islaamka kadib markii lagu xasuuqay maleeshiyaadka riddada ah ee u adeega gaalada ee ku sugnaa halkaasi islamarkaana saliibiyiintu ay hawada sare ka taageerayeen mahadsanid marwan wilaayada islaamiga ee bacay ayaa ka warbixisay mashruucyo kala duwan oo wilaayada ay ka hergelisay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas sida warbixintan uu ku haya bashiir muxiidiin abu ayman waraysigan oo xale la baahiyey qaybtiisa koowaad ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar waxa uu kaga warbixiyey xaaladda wilaayada waxqabadkii iyo mashaariicdii ay wilaayada fulisay sanadkii lasoo dhaafay kun afar boqol lix iyo afartanka hijri iyo sidoo kale isbedelada kala duwan oo ay deegaanada wilaayada martigelisay waaliga ayaa sheegay in allaha fadigay wilaayada ay horumaro wax ku oola ka samaysay dhinacyada waxbarasho bilicda magaalooyinka waxqabadka biyaha iyo dhismayaasha intaba waxaa ugu horeen uu ka warbixiyey xaaladda guud ee wilaayada baay alxamdulilaah bashiirow wilaayada xaaladeedii guud waa nabad alxamdulilaah wax dhib iyo dhibaato ahi kama jiraan roobabka sanadkan wilaayadu waa ay wada gaareen daaqa waa uu fiican yahay waa roobaystay roob fiican buu helay xagga beeraha sidoo kaleeto roob fiican baa gaadhay oo dalagii si fiican buu u soo baxay alxamdulilaah sidoo kaleeto goobaha meelaha biyoqabadka leh sida waraha oo kaleeto iyo waa ay buuxaan nimcadaas ayaa ka jirta si guud ahaaneed walaayada alxamdulilaah wax xanuun iyo dhibaatay ahi kama jiraan dad iyo adduunyo intaba sidoo kaleeto dadku waxay ku mashquulsan yihiin si guud ahaan in dalaqyadii ay beerteen in ay goostaan mawsimkan barakada iyo wanaagga ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey xagga amniga alxamdulilaah aad buu u fiican yahay wax amni xumo ahi ma jiraan burcad iyo maxay ahayto dhibaatadeedii ma jirto tuugo ma jirto falilaahi alxamdu walminna dhinaca cadowga dhaqdhaqaaqiisa ma fara badna isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheekh abujacfar soo hadal qaaday xagga dhismaha iyo sida wilaayada islaamiga ee baaya ugu guulaysatay dayactirka waddooyin muhiim u ahaa sida wadda u dhow magaalada baydhabo oo xitaa wilaayadu ay saartay buundo bixinta wadda weyn oo isku xirta deegaanka darandoole iyo degmada labaatan jirow iyo dhismaha buundada deegaanka yaaq baraawe wuxuu dhanka kala milicsaday horumarada biyaha iyo mashaariicda wilaayada islaamiga ee baaya ay ka hirgelisay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan dhinaca biyaha haddii aan fiirino sanadkii lasoo dhaafay degmada labaatan jiro gudihiisa waxaa laga hirgeliyey saddex ceelbiyood madaxuu ku yaala magaalada ayuu ku yaala magaalada gudaheeda ha awal ceel bay lahayd ceelkii waa biyareeyey oo dadkii iyo xoolihii banaanka ka imaanayay waa la isku rafaaday waa la isku dhibtooday marka si loo tawseeciyo dadka edeegoodii ceel labaad ayaa halkaa laga qoday bixamdilaahi waana howlgalay oo hadda si fiican buu u shaqaynaya oo xoolihii iyo dadkii isku dhabanaa halkaasi waa la kala badbaaday alxamdulilah tuulooyinka isla degmadaas ka tirsan laba tuulo oo degmadaas ka tirsanna ayadana ceelbiyooday ayaa laga hergeliyey oo dadka baadiyaha iyo dadka tuulooyinkaba ay aada uga nasteen sidoo kaleeto degmada ufurow waxaa laga hergeliyey ayadana tuulo ka tirsan oo bulcadi liirah ceelbiyood ayaa laga hergeliyey deegaanka mubaarak waxaan u samaynay warshad biyaha safayso ayaan usoo iibinay hadda ka hor sanadkii kun afar boqol afartan ishan balowgiisa ayaa waxaan ka qodnay ceel ceelkii waa biyo dhanaan buu keenay mar labaad ceel kalean ka qodnay meel kale biyo dhanaan buu noqday marka waxaa noo soo baxday deegaanka in aan laga helayninbu biyo macaan qorshe waxay qaadatay wilaayada marka ah biyahan laftirkooda ma la macayn karaa macayaan raadinay marka biyo maceeya oo warshad weyn ah oo maxay ahaydoo biyihii markii la baaray mustawaha biyahaas macayn kara ku jaango-on ayaan halkaa ka soo gadnay lacag badan laga soo bixiy labaatan iyo dhowr kun ah hadda way shaqo gashay alxamdulilah way isticmaalayaan oo biyo nadiif ah oo nooca caafiya ah la moodo ayaa meesha laga cabaa haddaa tagtidna insha allahu tacaala waa lagu martaqaadi doonaa haddii la yidhaahdo ugu dambeenna wuxuu waaliga isduultaag ku sameeyey dagaaladii dhowaan ka dhacduleedka magaalada baydhabo halkaasoo lagu dilay askar iyo saraakiil ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya waddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka jiray wilaayada gudaheedii dagaalla cadowga lagu dhiigbixinayey laguna naafaynayey waxayna u badnaayeen degmada baydhabo haddii ay tahay gudaha magaalada iyo haddii ay tahay duleedkeeda intaba waxaa dareemaysaa waa caasimadii koonfur galbeed maamulka la yidhaahdo fadhiisanka u ahayd haddana waxaa la isku haystaa gudaheedii iyo magaalada daafaheedii runtii mujaahidiintu fadhiisamahoodii waa duleedka magaalada meel aan ka fogeyn taqriiban toban kilomitr ay fadhiisamahoodii ay ka howlgalaan halkaas ayaa cadowga lagula dagaalamaa labadii dagaaloo isku xigtay waaweynaa oo duleedka magaalada gaar ahaan meesha la yidhaahdo burjaad ka dhacay dhamashadoodii dhaawacoodii marka la isku dardaro waa wax ku dhow dhow boqol iyo konton caskari waa labadaa dagaal boqol iyo konton caskari wax ku dhow weeyaan dhamashadoodii dhaawacoodii marka la isku aruuriyo howlgallo kale ayaa jiray oo rag looga laayay oo caskar looga dilay saraakiil looga dilay qaarkood ay ka dhaceen gudaha magaalada sida xaafadda buuli jamaaca oo kaleeto oo habeen dhaweytay xare ay halkaa ku lahaayeen lagu weeraray ayna ka kala carareen nin sarkaal ah halkaa ku dhintay oo magaca leh oo aad u dhib badnaa oo muslimiinta aad u dhibaataynayay ayaa halkaa ku qurbaxay waxaa laga soo qaniimaystay aqabkii ciidanka uu haystay ayaa laga soo qaatay deegaanka goofgaduud buurey iyo baydhabo inta u dhaxaysa dhowr howlgal ayay mujaahidiinta ka fuliyeen oo maxay ahayto qaarkood laga yaabo in maxay ahayto aadba aragtay ama ka warhayso halkaasna waxaa weeye howlgalladaasi gaalo kale ayaa lagu sii dilay marka shaqadaasi shaqo si fiican ku socoto waayo raggaasna waajibkooda waa ay guteen bixamdulaahi tacaala waraysigan oo qaybtiisii koowaad xalay lagu soo qaatay barnaamijka faafareebka wararka ayuu waaliga uga warbixinayay waxqabad iyo mashaariic horumarineed oo uu taabagelinayo maamulka wilaayadan kuwaas oo ka qabsoomay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan laga soo bilaabo dhismayaasha la qurxiyey dayactirka waddooyinka iyo daryeelka xarumaha waxbarasho iyo dadaalka makaatibta dacwo iyo tacliinta ee la horumariyey dhammaan arrimahaas ayuu kaga warmay guulaha laga gaaray iyo dadaaladii xoogana oo ay wilaayada gelisay mashaariicdaasi mahadsanid bashiir maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa kulan la qaatay waxgaradka mid ka mida beelaha dega wilaayada hiiraan casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya kulankan oo ahaa mid wadatashi waxa uu maamulka islaamiga ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan la qaatay waxgaradka iyo dhaqanka beesha ujeejeen waxa uuna kulankan ka dhacay deegaanka rumey oo hoostaga degmada buqa qable kulankan ayaa laisku xog wadaarsanayay amniga deegaanka waxbarashada iyo baahiyaha ka jira deegaanka waxuuna maamulka islaamiga degmada boqa qable uu waxgaradka beesha ujeejeen u ballanqaaday dhaqangelinta talooyinka ay soo jeediyeen iyo baahiyaha ka jira deegaanka qaar ka mid a waxgaradka beesha ujeejeen ee deegaanka rumay oo goobta kulanka ka hadlay ayaa u mahadceliyey maamulka islaamiga ee degmada boqa qable booqashadii ugu yimaadeen iyo kulanka muhiimka ay la qaateen
is-afgaradkii meeshaan oonu iskugu imaanin waa isku afgaranay in la iskaashado dhibaatooyinka jira laiska kaalmeeyo laiskaga garab noqdo sidii loo siin lahaa walaayada waa ka wada hadalnay waxaa kaloo ka wada hadalnay waxbarashada sidii kor loogu qaadi lahaa diinta islaamka waxaa kaloo ka wada hadalnay iskaashiga ka dhexeeya walaayada iyo beesha si afgarada wanaagsan ayuu ku dhammaaday meeshaan walaayada iyo haddii ilaahiraah beesha ujeejeen waa ku kulmeen hadda waa lakuu roon yahay waana isku afgarteen wax dhibaatana ma aha sidii diinta loo kordhi lahaa iyo sidii allay lehe wax loo wada qabsa lahay waa isku afgarteen unukan waa ugu mahad celinay unukan waa mudan yihiin haddoo lakuu diidayna walaayada maanta maamulka boqo ahlo iyo tolkii dhammaantiisa iyo walaayadii ay wada kulmeen mahaddaas ilaaha iskale oo na soo waafajiyo wixii oo alla ilaahay dhimanna allah noo dhammaystiro wixii noo dhammaystirmayna allah noo kaantaam yeelo iskoolka waxaan ka rabnaa in nagala kaalmeeyo in garabka nagula qabto dugsiga qur-aanka sidoo kale ceelka oo naga dayacan oo u baahan baraag dhismo afka oo u baahan waxaan rabnaa in nagala daryeelo nagala gacan siiyo tolka ayaan u soo jeedinay intaas walaayada aan u soo jeedinay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaaha mahadle afhayeenka golaha nuqabada wilaayadda hiiraan nabadoon cali maxamed cabaaisha oo qayb ka aha wafdiga deegaanka rumay booqday ayaa bogaadiyey kulanka dhex maray maamulka islaamiga ee degmada boqa qable iyo waxgaradka beesha ujeejeen ee ka dhacay deegaanka rumay insha allahu tacaala meeshan maantay waxaa ku kulmay walaayadda islaamiga ee hiiraan iyo beesha ciise mudulood ama udeejeen xaafadada boqa qable oo uu hogaaminayo macnaha waaliga boqa qable uu hogaaminayo insha allahu tacaala waxyaabo fara badan ayaa looga hadlay waxyaabaha lala hadlayna waxaa ka mida saruqaadidda kolley shareecada islaamka sidii loogu dhaqmi lahaa ama sidii dadka loo gaarsiin lahaa diinta islaamka waxaa kale oo iyadana labeeya sidii maaragtay maantay waad la socotaan xaaladda jihaadku meesha uu maraayo maanta siraac ayaa ka jira ama caalamka ka socda gaaladiiyo muslimiinta u dhexeeya waxaa la rabaa dadku hadday muslimiin yihiin legdanka ka socda bariga afrika inay dadku si wanaagsan ula socdaan beeshuna way naga ballanqaaday arrintaas iyada ah waayo waa dad muslimiin ah waxaa kale oo iyadana laga hadlay ee dhirta la gurayo dhirta waa ogtihiin dhibaatada ay leedahay la gurayo dhirta waxaad mooddaa waa xoolaheenni ayaa cuna halka geed qaali waaye marka la gurana wuxuu noqonayaa wax yar oo adiga dhowr doolar ah ayuu noqonayaa marka sidii loo ilaalin lahaa dhirta dadka dhirta gubaaya ee beec geynayana iyaganeh meel looga soo wada jeesan lahaa qodobadaas ayaa laga hadlay si cajiib badan ayaan u bogaadinaynaa waana wax loo baahnaa wayna ku mahadsantahan leenahay maamulka islaamiga ee degmada boqa qable ayaa kulamo joogta la yeeshaa bulshada ku dhaqan degmada iyo deegaanada hoostaga kulamadaas oo isku xog wareystaan maamulka iyo bulshada mahadsanid cazam ugu dambeyntiina munaasabad lagu dooranaya nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee mudug ee bartamaha dalka soomaaliya warbixintan waxaa inoo hayay cabdiraxiin sheekh cali jufada reer xasan garaad oo ka mid ah beesha cayr ayaa dooratay nabadoon cusub oo ku hogaamiyey shareecada islaamka xafladda lagu dooranayay nabadoonka waxay ka dhacday deegaanka dumay oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee mudug waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socota wilaayada nuqabo waxgarad odayaal iyo martisharaf kala duwan oo qayb ka ah munaasabadda lagu doortay cabdi maxamed cusmaan oo ah naqiibka cusub reer xasan garaad kadib markii uu cuslaaday naqiibkii hore ee jufada reer xasan garaad beesha reer xasan garaad waxay soo saareen bayaan ka kooban qodobo dhowr ah waxaana goobta ka akhriyey macalin cabdicasiis shirar iyo kulamo gaargaar ah oo socday muddo isbuucyo ah oo u dhexeeyey jifada reer xasan garaad oo ka mid ah beesha cayr waxaa ka soo baxay qodobada soo socda kow adkaynta ku dhaqanka shareecada islaamka labo ilaalinta midnimada beesha saddex waxay xaliyeen khilaafaad u dhexeeyey beesha afar jifadu waxay dooratay nabadoon cusub oo ah cabdi cabdi maxamed cismaan kaas oo ku hagaya ama ku hogaamin doona shareecada islaamka shan waxaan ugu baaqaynaa dadka islaamka ee nala deriska ah ee ku nool qaryooyinka aanu deriska la nahay in ay ku soo dhowaadaan inaan kula dhaqmayno soo dhoweyn iyo shareecada islaamka bayaanka waxaa soo dhoweeyey odayaasha reer xasan garaad waxaan soo dhoweehaynaa naqiibka iyo nabadoonka guud odayaasha owal howlaha iyaga u xil saaraay iyo dhaqmadayada na waa soo dhoweehaynaa waxaan kaloo u ducayhaynaa nabadoonkayagii hore cabdulaahi xasan oo maanta xilkii wareejiyey oo wax ka doortay cabdi maxamed caraaye na waa u ducayhaynaa wixii uu oo xasan garaad ku soo taray ilaahay ha ka amaalmariyo nabadoon cusub beesha leedahay xasan gareed inay ku caleena saara shiikii hore oo wadi jiray cidda oo nabadoonka ahay asigoo faatixiyey gogasha ninka lagu duubi doono oo cusub cabdi maxamed caraay waaye gogashaan maanta nabadoonka cusub oo lagu duubaya intaas waa u mahad celinaynaa nimanka oo tolka muslimka tolka oo nala jooga oo nin walba udhashaawa og ogaana doona ogna maqlaaya mahad ilaahay aa iskale aan la koobi karin asagaan u mahad celinaynaa mahad aan la koobi karin alxamdulilah bacdallaahina waxaan u mahad celinaynaa walaayada dalka oo maanta nala joogta alxamdulilah waxaa kaloon u mahad celinaynaa nabadoonnada iyo naqiibada iyo odayaasha beesha xasan garaad bacdallaahi marka intaas u mahad celino sida ay u sheegaan odayaasha culumaaudiinka dhammaantood khiyaarta iga horayday sidaas waaye xafladdu waxay u furan taha maanta oo gogasha u taallaa oon ilaahay dartiis u dhigna gogasha ilaahay dartii baan u dhignay ilaahay dartii inaan ugu dhaqannana waa raadinaynaa insha allah xafladdu waxay u taallaa nabadoon cusub inaan caleena saaranno cabdi maxamed cismaan galabta aan faataxaysano sidaasa warkaygu ku kooban yahay naqiibka la doortay ayaa ka hadlay madasha wuxuuna ka codsaday reer xasan garaad inay la shaqeeyaan anaga cabdi maxamed cara ayaa la yidhaa beesha reer xasan garaad war badan iyo oon arrimo badan oo la soo maray bacdigood inaan nabadoon u noqdo ay ii xil saareen anigu ma aanan jeclayn laakiin danta waa seetoo hebelow qabo iyo hebelow qabo bacdigeed aniga faatixada la igu maray aniguna oon ma doorana ilaahay baa oon amarkiisii ku noqotay aniguna inaan daacadda ilaahay iyo shareecada islaamka aan ku hogaamiyo mas-uuliyaddaas waa aan ka qaaday ilaahayna haddii alla idmo ha ii fududeeyo waxaa kelimad dardaarana ka jeediyey madasha naqiibka guud ee beesha ceer ee wilaayada islaamiga mudug naqiib cabdiraxiin maxamuud bacdow sida loo sheegay xafladan waxay u furan tahay alemasaarka nabadoon jufada xasan garaad oo ah cabdi maxamed cismaan marka koowaad waxaan leenahay nabadoonka soo dhawaaw weji furan kusoo dhawaaw gacmo furan kusoo dhawaaw marka labaadna waxaan leenahay ilaahay diinkiisa iyo kitaabkiisa kii ku dhaqa beeshaan ee ku hogaamiya ku hormariya allah ka dhigo ee xil weyn aa saarane xilkaas weyn moogtahay mas-uuliyaddu dadku waxay umalayn wax fudud wax fudud maaha waxaa laga yaabaa qofku haddii mas-uul uu noqdo danihiisa qaaska oo dhan uu ka tago uuna ku dhiban yahay haddana loo haysto inuu ummaddan ayada ay u sarrifan tahay in loo haysto laga yaabaa mas-uuliyaddaasna ilaahay hala garab garo cabdi sidaasaan leenahay beesha xasan garaad waxaan leenahay nimayow dadka haddii ilaahay uu mas-uuliyad dadka oo u sameeyo mas-uulkaas haddii lala shaqeeyo oo aan la dhibin ummaddu khayr iyo wanaagay gaartay waxaan leenahay nimayow hadday ilaahay dartiis iyadoo idinka tahay danihiinna idinkoo ilaashanaya ninkaa miskiinka aad kalifteen inaad si dhaba ula shaqaydaan inaad cadaalad ula shaqaydaan xasan garaado waxaan idinka rabnaa la shaqaydaan nabadoonka oo aan laga dhigin hankoolka maarata hankoolka baalka la yidhahdo subaxa ciddu ay ooda xanankaa ay ariga ku oodaydu alla soo baxahaa inta ooda lagu oodaa meel isaga tuura waxaa haddana la tabaa marka ariga la oodi rabo maraaga iyo qansaxa iyo sarmaanka iyo bilcilka iyo lagu qabaayo labada ganood alla haddana la tabaa marka kalena cid dheerkeeda lasaga tuura markii loo baahdo keliya inuu meel aado wax soo ganeeyo wax soo qabaayo keliya nabadoon laga dhigina mar kasta nabadoon ha ahaado beelaha muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa alaaba doorta nuqaba ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka aad buu u mahadsan yahay cabdiraxiin warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan warka xiga inta aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu